hadlayaa laba arrimood waxaa sayidka la yidhaha ugaarsigii ama yani wax ku ugaarsigii iyo dabaayixdii oo bimacnaa wixii la gowracayay ah ilaahay ayaa aayad qur-aana ku yidhi waidaa xalaltum fastaaduu markaa xalaalowdaan ee ha ka baxdaan xajka iyo wixii a xidhnaydeen ugaarhsada baa ilaahay yidhi waxaa sheekhu markaa u yihi wamaa shayga qudira la karo calaa dakaatihi shayga gowraciisa la karo fa dakaatuhu gowraciisu fii xalqihi iyo walabatihi ayay ahaatay waa halkaa hunguriga iyo dhuunta wamaa lam yuqdar wixii aan la karin calaa dakaatihi gowraciisana fa dakaatuhu gowraciisu waa caqruhu in laga waxyeelayo xaysu qudira calayhi meeshii laga awooday laga karo waxau sheekhu leeyahay wixii xayawaankii la karayay gowraciisa ee dee gacanta qofka ugu jiray ee aan wax ka firdhaday iyo waxaanu gaadhayn midnaba aan ahayne gacanta ku hayay fa dakaatuhu fii xalqi gowraciisu waxa weeye xalqigiisa halkaa hunguriga walabatihi iyo halkaa dhuunta hoosteeda oo masalan wixii luqunta gaabnaana dee halkaa hunguriga ayaa laga gowracayaa oo waa fii xalqihida wixii luqunta dheeraana halkaa dhuunta ayaa laga gowracayaa marka waa luqungaab iyo luqundheera ayay u kala baxayaan maxaa yile rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi alaa ina dakaata fi lxalqi walabba gowracu waa halkaa hunguriga iyo halkaa dhuunta ayaa laga gowracaya markaa sidaas ayaana mid walba ugu fudud xagga nafka bixidiisa wamaa lam yuqdar calayhi wixii aan la karin calaa dakaati gowraciisa wixii la kari waayo wixii gowraciisa la kari waayo ama shay waxshiiahoo dee la qaban kari waayo ama shay insiyahoo masalan dee awr iyo masalan wax iska cararay oo kale ah ee la gaari waayo ama masalan wax dee ceel ku dhacay oo dabeedna gawraci halkaa laga gawraci laha la gaari waayey fadakaatuhu gowraciisu waa caqruhu in laga dhaawaco xaysu qudira caleyhi meeshii laga karo ayuunbaa wax lagaga dhufanaya yacnii nafdiisa dee laga saaraya ayaa jaraaxo iyo waxyeello nafdiisa saarta laga gaadhsiinaya haddii markaa uu dee qabto oo waxyeelladii intuu ku fadhiisto uu soo gaadhay isagoo nafdi ku jirtana caadi buu gawrici haddii kaleu dee saa ku dhintana dee waa lagu cunaya xayu qudira caleyhi meel alayaaliyo meeshii laga karo maxaa yeelay wakti ayaa rasuulka iyo saxaabadiisii ayaa haniima ayay heleen awr ayaa dabeedna ka firdhaday farda ay dabeedna ku eryadaanna may haynin nin baa dabeedna leeb ku ganay awrkii ayuu dabeedna halkaa ku dilay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi bahaayimtan iyo mayadhan kanaynu haysana qaar wuxuusha ayaa ka mid a oo ka awaabid ilwaxsh iska debadgeloobay sidaa bahalaha dabaduurgalowgaa wixii aa sidaa idinka firdhada fafcaluu bihi mila dalik sidanoo kale ku sameeyey buui wixii idinka firdhadee gaari kari weydaan sidaasoo kale ku sameeya wa kamaalu dakaati haddaba gowraca dhammaystirkiisu arbacatu ashay waa afar shay qadculxulquum waxa weeye xulquumka oo la gooyo xulquum waxa weeye waa halkaa hungurigaa ay neeftu marto walmarii iyo kaa cuntadu marta labadaa hungurigaa cad iyo hungurigaa madow labadaba in la gooyo wey walwadajayn iyo labada biyo buufle waa labada halkaa hareeraha luqunta iyaguna ka raacsan ee wariidaanka qofkana la yidhaahdo walmujziu ka gudayaa minhaa shay-aani waa laba shay un laakiin waxaa ka gudayaa qadculxulquumi walmari haddii xulquumka iyo mariyaga labadaa hunguri haddii la gooyo waa ku filan tahay gowracii laakiin sida wanaagsan ee dhammayska tirani waxa weeye in labadaa hareerahana lasii raaciyo ilaa halkaa la gooyo si uu markaa neefku markaba naftu uga baxdo qadculxulquumi walmari walwadajayn iyo labadaa xidid ee waaweyn afartaa goyntooda weeye walmujziu minhaa afartaa haddaba waxa gawraca ku filan ee gudayaa waa shay aani waa laba shay un intan kale waa iska dhammaystiruun mooye inta ku filan sharci ahaan ee gudaysa gawraca waa qadculxulquum walmari waa labadaa hunguriyoo la gooyo wayajuusu waxaa bannaan alsiyaadu ugaadhsi ayaa bannaan bikulli jaarixatin mid kastooo wax dhaawacda mucallamatin oo la baro min asibaaci bahaliya iyo wa min jawaarixi dayri shimbiraha kuwoodii wax dhaawacayey wa sharaa'idu tacliimiha haddaba berideeda shardiyaalkeeduna arbacatun afar wey an takuuna waa inay tahay idaa ursilad marka la diray istarsalad mid dirmaysa waidaa zujirad marka la joojiyana inzajarad waa inay joogsanaysa waidaa qatalad saydan ogaadh markay dishana lam taakul shay-an minhu shayan waa inaan waxba ka cunin wa an yatakarara daalika minhaa waa ynu ka soo noqnoqdaa fa in cudimad haddii la waayo axadu shuruud shardiyaalkaa mid ka mid a haddii la waayo lam yaxilla xalaal maaha ma akhadatu waxa ay qabata ilaa an yudraka in la haleelo xayan isagoo nool mooyaano fa yudakaa dabeedna la gowraco wuxuu sheekhu leeyahay waxa bannaan in lagu ugaarsado bikulli jaarixatin mucallamatin min asibac mid kasta oo wax dhaawaco oo lana baray oo bahlaha ah in lagu ugaarsaa way bannaan tahay dee eygaa ka mid oo waxaa ka mid a harimacadkaa ka mid aho wixii la mid a wa min jawaarixi tayr iyo shimbiraha kuwooda jawaarixda ahe dee wax dhaawaca sida markaa baasga iyo gorgorka iyo wixii la mid ah yas'aluunaka maadaa uxilla lahum qul uxilla lakum adayibaat wamaa callamtum min aljawaarix ilaahay wuxuu leeyahay waxay ku weydiinayaan nebi maxamedo waxaa loo xalaaleeyey waxaa la idiin xalaaleeyey waxa wanaagsan iyo waxaa ku ugaarhsataan kuwaa wax barteen mukalibiina tucallimuunaha mimaa callamakum allah idinkoo markaa diraya oo markaa edbinaya oo barayana waxa ilaahay idin baray fakuluu mimaa amsakna calaykum waxay idiin qabteen cuna baa ilaahay magaca ilaahayna xusa wattaquu llah ina allaha sariicu lxisaab haddaba wuxuu sheekhu yidhi wa sharaa'idu tacliimiha marka la odhanayo shayga haadkaasi ama shayga kale bahalkaahi waa mucallam oo wuxuu qabtay la cunaya waxa weeye afar shardi an takuuna idaa ursilat istarsalat marka la diray laydha qaba waa inay ku duulaysa qabanaysa ama ay ku cararaya waidaa zujirad insajarad marka la joojiyana wayna ka joogsanaysaa waidaa qatalad saydan ugaadh markay cunto markay qabato ugaadh lam taakul minhu shay-an waynaanay waxba ka cunayn hilibkiisa waa in yatakarara daalika minha arrinkaasina waa inay ka soo noqnoqdaan oo masalan oo dee dhowr jeer dhaca haddii markii ugu horraysay unay tahay taa lafdeed mucallamo lama odhanayo maxaa yidhi rasuulku sala alla alay slam wuxu yidhi idaa arsalta kelbaka almucallam markaad aygaageed wax bartay dirto wa samayta ilaah inaa magaad magacowdo fa amsaka waqatala fakul dabeedna uu qabtuu dilo cun wayna kale falaa taakul haddii uu laakiin intuu isagu qabto uu cuno aduu ha cunin fa inama amsaka calaa nafsi marka adiga kumuu qabana isaa qabsadee waxaa kaloo rasuulku xadiis kale ku yidhi idaa arsalta kalbak fadkur isma allahi markaad dirta aygaaga ilaahay magaciisa xus oo bismi illahi dhe fain amsaka calayka faadragtahu xayan fadbaxu haddii uu kuu qabtoo nolol aad ku gaadha gowrac wain adragtahu qad qatala walam yakul minhu fakulhu haddii aad soo gaadhay isagoo dilay waxbana aan ka cunin cun wain wajadta maca kalbiga kalban hayrahu haddii ay kale oo meeshii la taagan aad u timaado waqad qatala falaa taakulha cunin maxaa yeelay ma garanaysid kooda dilay kooda dilay ma garanaysid haddii aada leebkaagii gantood magaca ilaahay ku xusto oo dabeetna ayaama kaa maqnaado oo dabeed aad weyde buu yidhi ugaadha intaad hesho iyadoo raadkii leebkaaga iyo ugaadha waxay aad ku gantay ay ku yaallaan mooye wax kale aad ka weydo cun buu idhi haddaad doonto haddii aad isagoo biyo ku qarqomay ama meel ka soo dhacay oo kale maalan aada heshana ha cunin markaa wuxuu sheekhu uhi fain cudimat haddii la waayo axadu shuruud shardiyaalkaa mid ka mid a haddii la waayo oo masalan dee marka la diro iyadunba iskaga cararaysa ma dirmayso haddaad joojisa ma joogsanayso ama way ka dhargaysaa markay wixii qabato shardiyaalkaa mid ka mida ayaa la lam yaxilla maa akhadatu waxay qabatay xalaal ma noqonayo ilaa an yudraka xayan isagoo nool inaad soo gaadho fa yudakaa dabeedna la gowraca mooyaane haddii masalan shaygii aygii aan mucallamka ahayn hadduu qabto ama dee dacawaba hadday haysad nool ku soo gaadhood birayso waa kuu bannaan tahay hadduu isa dilo kuma bannaana wa tajuusu waxaa bannaan addakaatu gowrac bikulli maa yajraxu wax kastoo wax dhaawaca in lagu gowraco ayaa bannaan ilaa bisinni ilig iyo wadufuri ciddida mooyaane wa taxilu dakaatu kulli muslimin qof kastoo muslima gowraciisa ayaa bannaan wa kitaabiyin iyo kitaabi walaa taxilu xalaal maaha dakaatu majuusiyin majuusi gowraciisu xalaal maaha walaa waaniyin kaa waanigaana ma bannaana waxau sheekhu leeyahay waxaa bannaan in wax lagu gowraco bikulli maa yajrax wax kastoo wax dhaawaca in wax lagu gowraca way bannaan tahay wax kastoo wax dhaawaca in wax lagu gowraco way bannaan tahay marka wixii dee culays iyo wax ku dhintay ayaan bannaanayn maxaa ilahi rasuulku sal la sl ui man hala dama wadukira smullaahi fakuluu wixii dhiigga daadiya magaca ilaahayna lagu xuso cuna buuhi waxaa ku gowracdaan laysa sinna wadufra aan ahayn ilig iyo ciddi waanaan idinka warrama iligiiyo ciddide ama sinu facadm dee iligu waa laf dee inaynu lafaha nijaasaynana lama ogolo dee walaaladeenna jinka ah ee islaamkaabaa wax loo saaraayoo raashinka ka cuna marka inaad ka nijaasaysa maaha wadufru famudu lxabasha mindiduna waa mindida bahasha iliguna waa mindida xabashida bu ciddadu baan leeyahy waa mindida xabashida marka ayana de waa nimanka gaalaho markaa in la shabaho oo waxooda la sameeyo ma habboona markaa ilaa bisini wadufri buu sheekhu وتحل زكاة كل مسلم وكتابي وحبنان إن لعنا جورعة نك صام مسلمة هي كتابي كأهل كتاب يهودا من نصارى ذا ولا عنا يوحي جورعين وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم وكتاب كلاسية إيه يهودا من نصارى ويسكب أنت يوحي جورعين لعنا ولا تحل زكاة مجوسين كان مجوسي جاء أيضا ما بنانا وحي جورعين يعني ما دون أساس يكوش معنا لقنا جورسين مجوسته waxay gowracaan la cunin walaa wathaniyin kaasana macaabudka iyo markaa kufaarta inteedii kale iyadana la cuni maayo waxay gowraceen wadakaatu ljiniini ka jiniinka ee urjiifka gowraciisu bidakaati ummihi hooyadii gowraceeda ayuunbu ahaaday haddii neef arriman la gowraco kaa calooshiisa ku jiraana isna waa gowracan yahay oo gowraca hooyadii lagu gowracay ayuunbaa isna gowracu noqonaya وذكاة الجنين قورعة وحن لك هاور شيء في قورع عيسو بذكاة أمي ويذي قورع عيسى ينبو هذا ذكاة الجنين ذكاة أمي قورعة كاور شيء في قورع قورعة هو يذي أمي وحدو مركا علوش هذا كل انتو إيه ديوا الله يسكعون يوم هدي لكن لقى صوص عريس ونول ولا قورع هدي كلام بختي ونغني وما شيء إلا أن يوجد إلا لحي نسوى نول مينو فيذكى ولا قورع أي شيخوي وما شيء قطع لقى شري من حي shay nool wixii laga jaray fahuwa maytatun waa maytu ila shucuur kimihii mooy almuntafacu biha ee loogu intifaacay fi lmafaarishi waxyaalaha la goglado walmalaabish waxaa la xidha iyo wagayriha keyrkeed loo isticmaalaya mooyaane waxau sheekhu leeyahay wixii laga jaray mid nool wamaa qutica min xayin waxii laga jaray qaybtii laga jaray mid nool fa huwa maytatun mayto weeye macnaa waxaa la jaray wuxuu la mid noqonayaa un maytada waxaa laga jaray maytada waxaa laga jaray ayuunbuu la mid noqonayaa wamaa qutica min albayimati wahiya xayatun fahiya fahuwa maytatun wixii laga jaray neef xoolaa iyadoo nool meyd buu noqonayaa marka masalan waxaan idhi baktigiisi unbuu la mid noqonaya imika dadka iyo kalluunka iyo ayaxu baktigoodu daahir buu ahaa wixii iyagoo nool laga soo jarayna waa daahir wax alliyaaliya wixii kale markay baktiyaan nijaas bay noqonayeen wixii iyagoo nool laga jarayna waa nijaas ila shucuur wuxuu ihi timihii dee masalan dhogortii oo kale masalan laga soo jaray neefkii noolaa ma geelaada maadhay haaday almuntafacu biha fi lmafaarishi ee dee faraashiyaalka loo isticmaalayo walmalaabis iyo waxa la xidho iyo wakayrihaaba isagu waa iska xalaal wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha aahaahan wa mataacan ilaa xiin ilahay baa inoo sheegay inuu inooga yeelay alaab iyo waxaynu ku raaxaysano faslun fi lacimati wixii la quudanayey ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa macnaa wixii xalaasha ahaa iyo wixii xaaraanta ahaa labadaas ayuu inooga kala hadlayaa wuxuu sheekhu uhi wa kullu xayawaanin xayawaan kasta oo istataabathu lcarabu carabi ay wanaajisatay fa huwa xalaalun shaygaasi waa xalaal ilaa maa warada sharcu wuxuu sharcigu ku saaray bitaxriimihi xaaraanimayntiisa mooyaane wa kullu xayawaanin mid kastoo nool oo istakhbathathu lcarab عربي أي وحن كترسي فهو حرام وحرام إلا ما ورد الشرع بإباحته وحي الشرع كسار وري يعني حمانتي سمويان حلال مدي سمويان إيه حلال مدي سمويان إلا ما ورد الشرع بإباحته حلال مدي سمويان كسار وري مويان وعلى الشيخ الله يهي حيوان كستا واستطابته العرب معناه عدوه طيبا حيوان كستا عربي أي كتريان إنه يهي من الطيبة هو نكسن محايا لي waxana carabta dee loo ictibaarinayaa dad markaa iska hodanana way ahaayeen dad markaa iska dabeeca toosanna way ahaayeen dee ummadaa kalena waa ka mudayna kuwii sharciga lagula soo hadlayey ee sharciga markii hore lagula hadlay ee nebiga laga soo saaray ee qur-aanku kusoo degay luqadoodii kusoo degay ayay ahaayeen marka wuxuu leeyahay sheekhu wax xayawaan kastoo carabiya ay mid wanaagsan ku tirisay fa huwa xalaalun waa xalaal xalaal buu noqonayaa maxaa yeelay dee ilaahay wuxuu xalaasha wuxuu ku xidhiidhiyey wanaagnimada xaaraantana wuxuu ku xidhiidhiyey xumaanta wa yuxillu lahum alayibaat wa yuxarimu calayhim alkhaba'if alla wuxuu xalaaliyey waxyaalaha wanaagsan waxyaalaha xunna waa ka xaaraamiya rasuulka carabkiisa ugu xalaaliyey ilaa maa warada sharcu bitaxriimi wixii sharcigu ku soo arooray xaaraannimadiisa mooyaane hadday carabi wax wanaagsan ku tirisay ase sharcigu uu xaaraantinimeeyey dee sharcigaa la raacayaa waa sida baqasha oo kale faraska iyo ximaarulahliga ka dhalatay maxaa yeelay waxay yidhahdeen jaabir ibnu cabdillahi ba wuxu uhi waxaanu gowracnay maalintii khaybara faras farda iyo baqala iyo dameer ayaanu gowracnay fa nahaanaa can albaqaali waalxumur baqlihii iyo fardii buu noo wuxuu noo diiday dameerihii iyo fard iyo baqlihii walam yanhana can alkhayl laakiin fardii halkii bay ku cuneen fardihii halkii bay ku cuneen ayagu waa xalaal wa kullu xayawaanin istaqbathat alcarab xayawaan kastoo carabi xumaysatay daawuska iyabaa ka mida yacni siday yidhaahdeen xayawaankii marka iyo waxa iska xuur waxaa badaha jooga iyo daawuska baan leeyahay duraafa iyagu markaa ina raacinaya carabi ay ku tirisay wuxun inuu yahay fa huwa xaraamun waa xaraam ilaa maa walada sharcu biibaatii wixii sharcigu ku soo arooray inuu bannaan yahay mooyn hadday shaygii waxun ku tiriyaanay ayagu dee iska diideen sharciguna ibaaxeeyey ibaaxada sharciga ayuunbaa lagu soconaya banayntiisa wayaxrumu xaraam min asibaaci baharaha xaggooda waxaa ka xaaraan ah maa lahu naabun qawiyun wixii le ciddi xoog badanoo yacdu bihi uu ku cololaytamo wayaxrumu min auiri shimbiraha xaggoodana waxaa ka xaaraan maa lahu mikhlabun wixii ciddi leh qawiyun oo xoog loo yajraxu bihi uu wax ku dhaawaco waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraana xagga sibaac iyo bahalaha maa lahu naabun qawiyun wixii micile xoog leh yacdu bihi uu ku collaytamo wixii mici xoog le leh ee wax ku dila ayaa bannaan ayaa xaaraana dee waxaa ka mida libaaxii baa ka mid oo shabeelkii baa ka mid oo yeygii baa ka mid oo eygaa ka mid ahoo maroodigaa ka mid oo dee bahalkaa daayeerkaa ka mid ahoo ibnu aawo bahalay ku sheegaan ma gollo waraab aha ma wuxuu dhowba wax aynkaas naysana way ku daraan ad wax alliyaaliyo wixii dee micidaa leh ay wax ku dileen waa xaaraan wayaxrumu min auyuuri maa low mikhlabun xagga shimbirahana waxaa ka xaaraana wax ciddi leh qawiyan oo xoog le yajraxu bihi wax ku dhaawacuu ku ugaarsado wixii ciddida lehna waa xaaraan sida baasga iyo dee bahalkan aboodiga iyo gorgorkii iyo wixii la mid ahaa maxaa yihi rasuulku sala alla alay slam nahaa can akli kulli dii mikhlabin min atuyur mid kastoo ciddi dee wax ku ugaarsada leh cunidiisa wuu nahayy bahalaha xaggooda nahaa can kulli dii naabin min asibaac mid kastoo cid micile uu wax ku dilo bahalahaas isna wuu nahiyey oo wuu diiday markaa bahalkaa waraabaha la yidhaahdo yacni culimada qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen jaabir oo kale la weydiiyo waxay waraabaa ka warama ogaar baa haa buu yidhi miyaa la cunayaa haa buu yidhi rasuulka miyaad ka maqashay haa buu yidhi culimadii waxay yidhahdeen war dee bahalkan haddaba waraabo malaa waraabo kaloo kanaynu inagu naqaano aan dee ahayn weeye kani waa daalin oo dee bahalaha waxba kama dhaco horeynu sheegaynay ee malaa mid aan dee saa miciy u lahayn buu ahaa iyo maya kan lafdiisu haaba waa leeyahy wa yaxilu xalaal lilmudari kii la dhibaato geliyey ee dhibaatadu haysatay waxaa u xalaala fi lmakhmasati gaajada yani markay gaaja hayso an yaakula min almayitati inuu ka cuno min almaytati almuxaramati ee la xaaraam yeelay maa yasud bihi wuxuu ku celiyo ramaqahu yani baqiyata ruuxi nafdiisa hadhaageeda waxau sheekhu leeyahay waxa u xalaala lilmudari qofkii dhibaataysnaa fi lmakhmasa yani gaajo daraaddeed qofkii u dhibaataysnaa ee nafdiisa uga baqday dee inuu u dhinto ama xanuun aday ka soo gaadho ila walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiiman bay ilahay lafiinna hadilinaya waxa u bannaan an yakula min almaytati almuxaramati maytadii la xaaraam yeelay inuu wax ka cuno ayaa u bannaan maytadii muxaramada ahayd maa yasudu bihi ramaqahu wuxuu nafdiisa hadhaageeda ku celiyo ramaq baqiyat ruux manaa ruuxdiisa hadhaageeda inuu ku celiyo ayaa loo u baneeyey inuu ka cuno oo inuu ka dhargal la dooni maayo iyo inuu tunka uritiyo inuu kala shiishiyo inuu kala farsamayste wuxuu nafta un ku celiyo oo nafta un dee gaajo aanay uga bixin ayumu ka samaynaya wa maytataani laba mayto xalaalaani waa laba waa xalaal asamaku kalluunka iyo waljaraadu ayaxu labadaasi iyagu waa xalaal wadamaani laba dhigna xalaalaani waa xalaal alkabi alkabidu beerka iyo watixaalu beeryarada labadaasina waa xalaal maxaa xadiidkii ayayse macruufka habaa uxilad lanaa maytataani laba mayte ayaana loo baneeyey wadamaani iyo laba dhiig fa ama almaytataani labada mayd falxuutu waljalaad waa ayaxa iyo kalluunka wa ama damaani labadii falkabad watixaal waa beerka iyo beeryarada faslun fi ludxiya waxaa udxiyada la yidhaahdo ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya waa maalinta ciidaladxada dee neefkaa la qalanayo oo markaa sunno ah waludxiyatu buu sheekhu yihi udxiyada shayga la yidhahdaa sunnatun mu'akadatun waa sunno la adkeeyey sunno la adkeeyey weeye abu ayub alansaari wuxuu yihi kunnaa nudaxi bishaatin waaxida neef adhiyaanu ku udxiyaysan jirnay yadbaxu arajulu canhu wa can ahli beyti oo isaga ninka iyo ehlbeydkiisa xaggoodaba uu ka gowraco faya'kuluuna wayatcimuun waa cunayeenoo waa quudanayeen wayujdi'u fiihaa waxaana gudaya aljadacu min ada'ni idaha xaggooda kii laba jirsaday ee ilkaha hore riday aljadacu kilgarde min ada'ni idaha xaggooda kaa ilkaha markaa jadacu dee xagga adhiga waa kaa sanadka jira sanadkii labaadna gudagele laba jirsaday ee macnaha ilkihii hore riday waaniyu mid lasoo ilka baxay oo min almaczi riye ah riyaha xaggoodana mid lasoo ilka baxay oo waa ka laba sano jiray ka sanadkii saddexaadna gudagelay xagga riya wal ibili geela iyo walbaqari ani mid lasoo ilka baxay min almaczi riye iyo wal ibili geel iyo walbaqarina kuwaa lasoo ilka baxay wey oo geelana dee waa kaa lix jirsaday lo-dana waxa weeye kaa saddex jirsaday weeye kuwaas ayaa lagu duxiyeysanaya watujziu lbadanatu neefkii geelahaa can sabcatin toddobay ka gudi walbaqratu neefkii loodahana can sabcatin toddoba washaatu neefkii adihana can waaxidin mid qura ayuunbay ka gudaysaa oo xadiis jaabir ayaa ahaa waxaanu gowracnay rasuulka maciisa sanadkii xudaybiya albadana can sabc walbaqara can sabc neefkii geelana toddobaanu ka gowracayna neefka loodahana toddobaanu ka gowracayna wa arbacun afar laa tujziu fi daxaayaa udxiyooyinka ma guddo afar udxiyada ma guddo alcawraau tii cawarnayd ee isha la-ayd albayinu caawaruhaa ee ila-aanteedu ay caddayd indhaa mid dinaxba ku arkayna hayle dee dhinacaa i kay shaladay baa nuqsaamayo oo dabeedna waa wixii wuu weydoobayaayo wax dhammaystiran noqon maayo alcawraau tii shalayd ee albayinu cawaruhaa ee cawarnideedu ay caddayd ee macnaa isha la-ayd walcarjaaw tii dhutinaysay albayinu carajuhaa ee dhutinteedu ay caddayd taasina dee daaqii baa looga dheerayn biyihii baa looga dheerayn wax walba waa looga dheeran iyano taasina waa yar weydoobaysa walmariidatu tii xanuunsanaysay albayini maraduhaa ee xanuunkeedu isna caddaa walcajfaaw iyo tii weydaahay allatii dahaba mukhaa ee dhuuxeedii min alhusaali weydnimo daraaddeed u tegey maxaa rasuulku sala llah alay sl wuxuu ihi arbacun laa tujri fi ladaaxi udxiyooyinka afar ma gudaan alcawraa albayinu cawaruhaa taa ishale ee caylaanteedu ay cadday walmariidatu lbayini maraduhaa taa xanuunsanaysa xanuunkeedu cadiye walcarjau allatii albayina carajuha taa dhutinaysa dhutinteedu ay caddahay walcajfau alatii laa tumqi iyo taa iyana weydaahe dee aan waxba yani dhuuxina ka dhammaaday haddii masalan la qalaan xabad dhuuxa lagu ogey wayuzi waa gudaya alkhasiyu kii dhufaana waa gudayaa maxaa yeele rasuulku sal la alay sl wuxuu ku udxiyaysay bikabshayni mawjuu'ayni oo la dhufaanay maxaa yeele xaggan unbaa nuqsaantii xaggan unbay ka koraysaa wuu naaxaya wa maksuuru lqarni kii geeska la jebiyey isagana waa gudayaa maxaa yeele dee gees jabnaantaasi waxba nuqsaamin mayso oo geeskii dee wax la cuno maloo nuqsaamin mayo inkastoo ay kasii wanaagsan yihin ka gees kali hale xadiid ay culimada qaarkoodna daciifiyeen khayru duxiyati alkabsu alaqrab wankaa gees kale baa ugu wanaagsan weyn walaa tujdiu ma gudayso maqduucatu ludun taa dhegta la jaray ma gudayso iyo barhkeed toonata la jaray tirmigeenna qaar baa fur iyo waxoo ama way dalooliyaan ama xaggaa hore gam ka siiyaan markaa ma gudayso buu leeyay taas xagga caqiiqada iyo walqashuna waa la mid oo shuruuddan unbay yeelanaysa iyana wadanabi taa dabada la jaray ee dacwadu goosatay iyaduna ma gudayso oo ayana waxbaa ka maqan waqtudabxi haddaba waqtiga la gowracayaa min waqti salaati lciidi salaada ciidda waqtigeeda weeye waqtiga salaada ciidda ciidaladaxada eeddu ay soo baxdo ee weliba laba ragcadood iyo laba khudbadoodoo khafiifiya laga tukan karayo ilaa quruubi shamsi ilaa inta cadeedu dhacaysa min aakhiri ayaami tashriiq saddexa maalmood ayaam tashriiqa la yidhahdo inta cadeedu ka dhacayso saddexda cisho ciidda ka dambeeya ilaa inta cadeedeedu maalinta ugu dambaysa dhacayso iyo xilligaa salaada inta udhaxaysa weeyaan wayustaxabu cinda dabxi gowraca agtiisa waxaa la suneeyey hamsatu ashyaa shan shay atasmiyatu eeba magaceed bismi illaahi waa inuu qofku yidhaahdaa oo haddii laga tagana waxay leeyihin shaaficiyadu waa la cuni karaa fakuluu mima dukira ismu اllahi walaa takuluu mima lam yudkar ism اllahi ayadda alla leeyaha ha cunina waxaan magaca ilahi lagu magacaabin waxay leeyihiin waxaa u xadfan ee magac kale lagu xusay culamada qaarkoodna waxay leeyiin waxaan magaceeda in lagu xusnin ma bannaana waxaana mida qoladaas inay xagga aayadda u dhow yihiin wasalaatu cala nabiy sala alla alay sl rasuulka ayuu qofku ku saliyaya waistiqbaalu lqiblati waxaa kaloo iyana sunnaa in qiblada la qaabil bidabiixad shayga la gowracayn in qiblada la qaabiliya hadday koonfur isaga jeedana waxba kuma jiraan watakbiiru allahu akbar inuu yidhaha iyonse waducaau bilqabuul iyo inuu aqbal ku ducaysto aqbal inuu ku ducaysto hadda allahuma haadihi minka wailayka fataqabal mini ilaahay ow tan adiga xaggaa ay ka timi adaanan ku wadaa ilaahay oo iga aqbal ayuu odhanaya walaa yaakulu lmudaxi ninkii udxiyaystay shay-an min aludxiyati almanduura udxiyadu ku nadray waxba ka cuni maayo haddii uu masalan yidhaha ilaahow bishaa iminka soo socotaa udxiyaad igu leedahay oo nadara aada ugu gashay ilaahay inaad udxiyayso waxba waa inaanad ka cunin ilay melihid adugu markaas mar haddaad ku nadartay way kugu waajibtayo waxba ka cuni mayse wayaakuluhu min almutadawaci bihaa tuu isaga iskaga sunnaysanayey ee ilaahay dartii uu isaga udxiyaysanayey aan nadar ahayn taa iyada uu ka cunaya inuu wax ka cuna ayaa wanaagsan rasuulku weliba beerka iyobuu ka cuni jiray in weliba la waasaqaysta ayaa wanaagsan waxooga yaroo dee wax laga cunaya mooya fakuluu minhaa waaطcimu alqaanica waalmuctar ilaahay baa yidhi dee kaa guriga iska fadhiya iyo kaa wareegaya labadaba quudiya baa ilaahay yidhi walaa yabiicu min aldixiyati dixiyada xaggeeda waxba ka iibin maayo haraggeedana ahaadee ninka haraggeeda iibsada baa rasuulku yihi udxiyadiis haraggeeda ninka iibsada falaa udxiyata lahu wax alla wax udxiyo u jirtaa ma jirto dadka qaarkood baa mushqaayad uga dhigay islaanta qalaysa in mushqaayadna looga dhigana maaha mushqaayaddeeda inta la siiyo waa in haddii markaa sadaqa ahaan haraggana loo siinayana loo siya haddii kale waa in cid kale la siiya wa yuطcimu lfuqaraa walmasaakiina wuxuanu siinayaa fuqarada iyo masaakiinta ayuu quudinaya u siinaya faslun fi lcaqiiqati halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu waxa la leeya walqasha
markaa walqashaasina waa waxaa laga qalayo ilmuhu marka uu dhasho ayaa la yidhaahdaa qaal sheekhu walcaqiiqatu walqashi mustaxabbatun waa mid la sunneeyey wahiya iyaduna addabiixatu waa waxa laga gowracaya cani ilmawluudi kala dhalay yowma saabicihi maalintiisa toddobaad wayudbaxu cani ilghulaami inankii waxaa laga gowracayaa shaataani laba neef oo adhiya wa cani iljaariyati inantiina shaatun neef adhiya ayaa laga gowracayaa wa yuطcimu wuxuu quudinayaa alfuqaraa'a iyo walmasaakiina fuqarada iyo masaakiinta ayuu quudinayaa waxau sheekhu leeyahy waxaa caqiiqada la yidhaha ama walqashu xugun ahaanteeda waa sunne weliba mu-akada maxaa yeele rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi algulaamu murtahanun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saabici yowma saabic gulaamka ama ilmahaas wuxuu u rahan yaallaa walqashiisa taasoo laga gowracayo maalinta toddobaad oo madaxiisana la xiirayo magacana loo bixinayo markaa wuxuu u rahan yaallaa macnaheeda waxay culamada qaarkood yidhahdeen sida ay u koraan carruurta kale u kori maayo amaa waxay ka dhigan tahay wuu u rahan yaallaayo waalidkiisa ayaanu u shafaaco qaadaynin maalinta qiyaamaha culamada qaar baa yidhi maye macnaha wuxuu ka fakinayaa oo rahantaasi ay marka laga gowraco ay ka fakinaysaa shaydaanka dhibaatadiisii iyo waxyeeladiisii marka wakhtigeedii ayuu inoo sheegayoo yowma yowma saabic wahiya dabiixatu cani ilmawluudi yowma saabic waxaa laga qalayo ilmahaa dhashay weeye maalinta toddobaad dhalashadiisa maalinta ku toddoba ah ayaana laga qalayaa sida xadiidka aynu xusnay uu tilmaamayey marka waa sida wanaagsan oo maalinta toddobaad haddii markaa laga sii dambaysiiyo ilaa qaangaarhkana waa ay fud xilli alyaaliyo xilliga ay fududaato ayuunbay yacni dhacaysaa laakiin xilliga u wanaagsani waxa weeye maalintaa toddobaad hadduu ka horraysiyo hadduu ka dambaysiiyana yacni mid gudaysa weeye haddii laakiin qofku aanu dee waxbaba haysanin dee laga dooni maayo haddii markaa qofka aan isaga laga caqiiqaynin oon walqashi loo samaynin isagu lafdiisu markuu qaan gaadho inuu samaysta ayaa wanaagsan baa leelah ilmihii markaa isna dhintay ee walow toddobada ka horba ha dhintee isagana in laga qala ayaa wanaagsan bay yidhahdeen wayudbaxu cani ilqulaam haddaba waxaa laga gowracayaa oo laga bixinayaa inankii shaataani laba neef oo adhi ah ayaa laga gowracayaa wa caniljaariyati shaatun inantiina neef adhi ayaa laga gowracayaa sidaas ayaa fiican neef keliya haddii loo qalana waa iskaga filan yahay rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa sugnaatay inuu xasan iyo xusein wanwan ayuu u qalay waxaa kaloo xadiidiisna ku sugnaatay rasuulku sala alla alay slam amray in gulaamka inankana laba neef laga qalo inantana neef keli ah markaa xagga neefkaa laga qalayaana udxiyadii ayuunbuu la mid noqonayaa xagga jinsiga iyo iyo xagga noocaba iyo siday ceebta yacni inay uga nabadgashan tahay iyo niyada loo niyeynayo wa yuطcimu alfuqara'a waalmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta ayaana la quudinayaa oo la siinayaa walqashaa kitaabu sabqi waaramyi waxaa halkan inooga hadlaya sheekhu sabqi waa yacnii beratankii wax la beratansiinayey iyo ramyigii markaa toogdhigashadii wax la garanayey labadooduba markaa sunno weeyaan haddii qofku uga jeedo inuu markaa ugu diyaargaroobo ama ugu tababarto jihaadka waaciduu lahum mastatactum min quwatin wa min ribaati alkhayl ilaahay aayaddaa uu yidhi u diyaarsada waxaa kartaanee awood ah rasuulku sal l sl quwadaa wuxuu ihi arramyu waa toogashadaa iyo ganashadaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi ninka barta toogashadaa iyo ganiddaa ee dabeedna iskaga taga naga mid maha ama weecaasi markaa wuxuu sheekhu yihi wa tasixu waa ansaxaysaa almusaabaqatu baratankii waa ansaxayaan cala dawaabi daabooyin lagu baratamo markaa daabooyinkaasi dee waxa weeyaan fardihii iyo geelii iyo baqlihii iyo dameerihii iyo maroodiyadii iyo waxyaalahaas weeye in lagu beratamo way ansaxaysaa waalmunaadalatu toogdhigasho iyo ganashana waa bannaan tahay bisihami leebyaal iyo dee wixii maanta meeshoodii soo galay ee xabada iyo madaafiicaha iyagana in lagu toogdhigto oo la gantaano waa bannaan tahay idaa kaanat ilmasaafatu markay tahay meesha la ordaya macluumatan mid la yaqaano wa sifatu lmunaadalati qaabka loo garanayaana macluumatan mid la yaqaano ay tahay wuxuu sheekhu leeyahay waxaa bannaan in lagu beratamo cala dawaabi daabooyinkii lagu beratama way bannaan tahay waalmunaadalatu bisihaam leebabkii in iyagana lagu dhugtamaana way bannaan tahay iyo waxaa la yaalayo wixii markaa dagaalla wax ka tiraya o dhan waase goorma idaa kaanat ilmasaafatu macluuma marka ay tahay masaafada la ordayaa mid macluuma ahoo la yaqaano marka ay tahay ee halka laga bilaabayo iyo halka la gaadhayo wa sifatu lmunaadalati macluuma marka ay toogdhigashadaa tahayna qaabka loo garanayaana ay tahay mid macluumo ah oo labada qof ay isla wada garanayaan wa yukhriju lciwada haddaba bedelka iyo ujradaa waxaa bixinaya axadulmutasaabiqayni labada ruux ee baratamaya mid ahaantooda ayaa bixinaya xataa idaa sabaqa hadduu dheereeyey istaradahu wuxuu bixiyey unbu soo ceshan wain subiqa haddii laga dheereeyeyna akhadahu saaxibuhu saaxiibkii ayaa qaadanaya ee fain akhrajaahu macan hadday mar wada bixiyaan lam yajuz ma banaana ilaa an yudkhila inay geliyaan baynahuma dhexdooda muxalilan mid u xalaaleeyey dhexdooda inay geliyaan mooyaane in sabaqa hadduu dheereeyo kaa muxalilkaay akhadalciwada bedelkii wuu qaadan wain subiqa haddii laga dheereeyana lam yaqram waxba maga dhabi maayo waxau sheekhu leeyahay waxoogagan iyo adduunkan lagu beratamayo waxaa bixinaya axadulmutasaabiqiin labadaa beratamaya midkood baa bixinaya markaa xataa idaa subiqa istaradahu macnaa midkood baa bixinaya oo kaasi haddii uu markaa masalan wixi ay ku beratamayeen ay halkaa dhigaan oo isagii lafdiisii uu dheereeyo istaradahu kii unbuu soo ceshanaya uu bixiyey wain subiqa haddii isaga laga dheereeyana akhadahu waxa qaadanaya ciwadkii uu bixiyey saaxiibuhu saaxiibkiibaa qaadanaya fain akhrajaahu haddii ay wada bixiyaan haddaba macan wada jir ayay wada bixiyeen labadoodiba way wada bixiyeen lam yajuz ma banaano ilaa yudkhilaa baynahuma muxalila inay qof u xalaaleeyey dhexdooda soo geliyaan mooyaane qamaar ayay noqonaysaa qamaar ayay noqonaysaayo inay labadooduba wada bixiyaan lama ogola inuu mid saddexaad oon isaga waxba bixinin soo dhexgala mooyaane haddaba kaa saddexaad buu ka hadlaya wuxuu leeyahy in sabaqa hadduu kaa saddexaad dheereeyo akhadal ciwada ciwadkii ay bixiyeen labadooduba bedelkii bixiyeen wuu qaadan wa in subiqa haddii laga dheereeyo labadoodii ka dheereeyaana mar wada tagaanna lam yaqram isagii waxba magdhabi maayo isagii waxba magdhabi maayo qof kalena wuu bixin karaayoo aan labadaa beratamaya aan ahayn kitaabul aymaani wanuduuri halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu dhaarihii iyo nadariyaalkii markaas waxaana ay maanta looga jeedaa dee waa wax dhiciddiisa iyo la-aantiisuba ay suurtagal tahay oo qofku uu sugayo oo dee uu kuna xoojinayo uu ku marayo magacaa ilaahay nadarkuna waxaa markaa qofku uu guudkiisa saarayo weeye waxau markaa sheekhu yidhi walaa yancaqidu guntami maayo alyamiinu dhaartu ma guntamayso ilaa billaahi tacaala ilaahay mooyaane ow biismin ama magac min asmaa'ihi sifooyinkiisa ka mid a aw sifatin ama sifo min sifaati daatihi daatooyinkii sifadeeda ka mida mooyaane waxau sheekhu leeyahy waxaa dhaarta la yidhaahdaa ma guntanto oo dhaar ma noqoto ilaa bilaahi tacaala ilaahay magaciisa inuu ilaa bilaahi tacaala ilaahay inuu maro mooyaane oo wallaahi ama waladii nafsii biyadihiisa inuu yidhaha mooyaane aw biismi maasmaa'ihi ama magac magacyaalkiisa ka mida waalraxmaan waalqadiir yacni magacyaalka qaadir masalan aw sifati min sifaati daatihi ama sifo ka mida sifooyinka daatadiisa kalaamkiisa xaqiisa cizadiisa kuwaas oo kale magac ka mida magacyaalkiisa ama sifo ka mida sifooyinkiisa iyo ilaahay inuu ku dhaarta mooyaane dhaari ma guntamayso oo waxa la yaaliyo waxa kaloo dhammi dhaar ma noqonayaan kuma guntamayso dhaartu makhluuqa haddee ama nebiga tahay ama jibriil ama kacbada tahay in lagu dhaarto cid aan ilaahay keyrkii ahaynaa waaba shay aan loo baahnay w man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut qofka dhaaranaya ilaahay ku dhaarto ama ha iska aamuso ayaa rasuulku yidhi haddii qofku uu ku dhaarta ilaahay keyrkii isagoo kaa weynayn iyo inuu dhaartaa mutay rumaysan waaba gaaloobaya man xalafa bikayrilahi faqad kafar waa gaaloobay ama waa shariig yeelay ayaa xadiisu ahaa waman xalafa qofka ku dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa sadaqadiisa inuu sadaqaysa ayuu ku dhaartay fahuwa mukhayarun waxaa loo doorgelaya bayna asadaqati sadaqadii inuu sameeyo aw kafaarati alyamiin ama kafaaratulyamiin inuu sameeyo walaa shay-a waxba ma ahani fii laqwi lyamiin dhaarta laqwilyamiinka la yidhaha iska laqwigaa waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku ku dhaarto bisadaqati maali maalkiisa sadaqadiisa ayuu ku dhaartay alla wuxuu igu leeyahay buui inaan maalkayga sadaqaysna haddaan waxaa sameeyo qofkaa waxaa loo doorgelinayaa bayna sadaqa maalkaa uu ku dhaartay inuu sadaqadaysto aw kafaarat alyamiin ama kafaaratulyamiin inuu iska bixiyo oo masalan toban miskiin dee quudiyo kafaaratulyamiinka toban miskiin oo la quudiyo ama radbee la siiyo ayay ahayde labadaas ayuunbuu door yeelanaya walaa shaya fii laqwilyamiin marka ay dhaartu laqwiga tahay laqwilyamiinka la yidhaahdo ayada waxba may ahaanin kafaari iyo wax kala toona masalan waa qofka carabkiisa un dhaartaa soo maraysa inuu qasadka uga jeedin ee waxaa ma samaysay wallahi inaanan samaynin me wallaahi waan sameeyey qofkii oon dhaar uga jeedin ayuuba carabkiisii oo iska bartay uun way ku soo dhacaysaa markaa taa iyada waxba guudkeeda ma ahan waxba ka waajibi maaya laa yuaakidukum lahu bilaqwi fii aymaanikum walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum alaymaan wixii la guntay ee markaa maskaxda lagu qabtay ayuunbay ku guntamaysaa taa laqwigaah iska soo martay qofka waxba kama waajibayaan waman xalafa qofka ku dhaarta an laa yafcala shayan inaan wax samaynin fa amara hayrahu bificlihi kayrkii dabeedna faray inuu wixii sameeyo lam yaxnaf ma dembaabayo waman xalafa qof ku dhaartay calaa ficli amrayni laba amar samayntooda ayuu ku dhaartay fafacala axaduhumaa midkood ayuu sameeyey lam yaxnaf ma dembaabayo qofkaasi waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku ku dhaarto an laa yafcala shayan inaanu wax samaynin ayuu ku dhaartay wallahi inaanan waxaa qaadanayn buui wallahi inaanan waxaa samaynaynin buui wuxuu ku dhaar sheegaya inaanu samayn fa amara hayrahu bificli qof kaluu faray ama inankiisi ama qof kaluu faray waxa waan ka dhaartay adigu inoo soo qabo lam yaxnad qofkaasi kuma dembaabayo waayo dee isagaa ka dhartay isagiina muu samaynin waman xalafa calaa ficli amrayn qofkii laba arrimood falkooda ayuu ku dhaartay fafacala axaduhumaa midkood ayuu dabeedna sameeyey lam yacladtaana ku dembaabi maayo masalan wuxu uhi wallahi inaanan labadaa maro xidhanayn shaarhka iyo macawistaa inaanan xidhanayn labadan maro midkood buu dabeedna xidhay markaa taana ku dembaabi maayo waayo dee labadooda ayuu ka wada dhaartay inuu yidhahdo kana xidhan maayo kana xidhan maayo mooyaane oo hadduu mid ka mida xidho dee taa iyada uu ku dembaabayaa wa kafaaratulyamiini haddaba kafaaratulyamiin haddaad doonayso dhaarta kafaaradeed maxay tahay fahuwa mukhayarun waxaa loo doorgelin fiiha dhexdeeda bayna alaaati ashyaa saddex shay baa loo doorgelinaya citqu raqabatin mu'mina addoon ilaahay rumaysan inuu xoreeyo waa midaan maanta jirin aw icaamu casharati masaakiina toban miskiin inuu quudiyo kullu miskiinin miskiin la arko muddan ayuu siinayaa sac aw ama kiswatum inuu arad bixiyo hawban hawban maramaro siiyo fain lam yejid haddaanu helin fa siyaamu alaaata ayaam saddex maalmood ayuu qofku soomayaa saddexdaa arrimood oo kala horreeya ayuu u door leeyahay inuu qoor xoreeyo muumino ah ama inuu quudiyo toban miskiin miskiin kasta inuu mud siiyo macnaa sacab raashina ama qada maalinteed inuu siiyo aw kiswatim hawban hawban ama tobankaa miskiin maramaro ayuu siinayaa ay huwadaan oo wax maro lagu magacaabi karaa fain lam yejid haddaanu taa helin oo inta saddexda midaba uu kari waayo fa siyaamu alaaata ayaami saddex maalmood ayuu soomayaa saddex maalmood ayuu soomayaayoo aan weliba israacsanayn hadduu doono oo xilligu doono uu ka kala soomi karo fakafaalatu iطcaamu casharati masaakina min awsadi maa tuطcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثata ayaam dalika kafaaratu aymaanikum ilahay baa yihi dhaartiina kafaaradeedu waa ta idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum dhaarihiinana ilaaliya baa ilahay faslu fi nuduur halkana wuxuu sheekhu inooga hadlaya nadaryaalkii markaa nadar waxaa la yidhaahdaa iltizaamu mukalafin qurbatan lam talzam biasli sharci faqad waa qofkii mukalafka ee baaliqee caqilka ahayoo isa saara shay qurbahoo ilaahay loogu dhowaado oo aan asalka sharcigana kusii waajib ahayn asalka sharcigana markeedii hore shay aan waajib ahayn oo qofku isku waajibiyo isa saaraa la yidhahda ilaahay wuxuu ku leeyay salaada duhur inaan tukado dee hore salaada duhur inaan tukado waajib kugu sii ahay marka waxaad isku laaziminaysaa nadarka isku saaraysaa waxaan hore waajib u ahayn waa inuu yahay wixina waa inay qurba tahay oo wax ilaahay loogu dhowaanaya ay tahay wanadru nadarku yalzamu waa laazima fi lmujaazaati nadarka nadru mujaazaadka la yidhaahdo calaa mubaaxin shay bannaan iyo wadaacatin shay daaca ka qowlihi waaba odhaadiisay in shafiya allahu ilaahay hadduu shaafiyo mariidii kayga xanuunsanaya falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyay an usalliya inaan tukado aw asuuma aan somo o atasadaqa ama aan sadaqadaysto wayalzamu waxaa kaga waajibaya min daalika ka maa yaqacu calayhi lismu wuxuu magacu ku dhaco magaca sheegaasi wuxuu ku dhaco waxa uu leeyahay sheekhu nadarku wuu laazimaa wuu ku waajiba fi lmujaazaat nadarku markuu nadarmujaazaadka yahaye uu masalan shay helidii oo kale abaal uga dhigayo shay helidii haddaan waxaa helo haddii ilaahay waxaa iga duwo waxaas aan laygu leeyin waa mujaazaad marka waa abaalin calaa mubaaxin shay mubaax oo iska bannaan oo aan macsiyo ahayn wa daacatin iyo shay daaca ahoo aan asalka sharciga waajib ku ahayn ka qowlihi waaba odhaadiisii in shafiya allahu ilaahay hadduu shaafiyo mariidii kayga xanuunsanaya falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyay an usalliya inaan tukado aw asuuma ama aansado aw atasadaqa ama aan bixiyo sadaqo markaa qadarkaana ma odhanin intaasoo cisheey inaan soomo intaasoo ragcadood inaan tukado intaasoo shay inaan sadaqadaysto inaan tukado iyo inaan soomo iyo inaan sadaqaysta buu yidhi wayalzamuhu min daalika kaana waxaa kaga waajibaya maa yaqow calayhi lismu magacu wuxuu ku dhaco hadduu salaad yidhi dee salaad maxaa ugu yar laba ragcadood haddii uu soom yidhi maxaa ugu yar maalin haddii uu sadaqo yidhi dee wax la maalaysan kara sharci ahaan inuu bixiyo ayuun baa lagu leeyahay walaa nadra fii macsiyatin shayga macsiyada laydhaah nadar kuma guntamo ka qowlihiba waa in qataltu fulaana hebel haddaan dilo falilaahi calayi ilaahay kadaa buu igu leeyay waxaas waxau sheekhu leeyahay nadarku shayga macsiyada la yidhaha kuma guntamo laa nadra ilaa fii mabtuqiya bihi wajhullah nadar kuma guntamayo ilaa waxa ilaahay wejigiisa lagu doono mooyaane waxaa kaloo rasuulku sal slam yidhi qofka ku nadra inuu ilaahay aeeco ha aeeco qofka ku nadra ilaahay inuu caasiyana yaanu caasiin laa nadra fii macsiyati illaahi tacaala ilaahay caasiyadiisa nadar kuma guntamo waa ka qowlihi in qataltu fulaana falilaahi calaya kada walaa yalzamu nadru nadarku kuma laazimo kuma sugnaado oo kuma guntamo calaa tarki mubaaxin shay mubaaxa ka tegidii kuma guntamo ka qowlihi laa akulu laxman hilib cuni maayo walaa ashrabu labanan caana cabi maayo iyo wamaa ashbaha daalika waxaa wixii shabaha nadarku kuma guntamo waxau sheekhu leeyahay nadarku kuma guntamo calaa tarki mubaax shay mubaax oo iska bannaan ka tegiddiisa iyo falidiisa toona nadar kuma guntamo alla wuxuu nadar igu leeyahay inaanan hilib cunin alla wuxuu nadar igu leeyay inaanan caana cabbin nadar kuma guntamayo maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay waslam oo wakti khudba akhriyaya ayaa waxaa arkay nin cadceedda taagan markaasuu yidhi muxuu ahaa ninkaasi waxa lay waa abu israa'iil ninkii loola jiray wuxuu ku nadaray inuu soomo oonu inaanu fadhiisan inaanu hadhaysan inaanu hadlin muruhu falyatakalam war wuxuu war ninka la hadla ha hadleen waliyastadilla harkana ha tago waliyaqcud hana iska fadhiiso waliyutima sawmuhu soomkiisana ha iska dhammaysta marka waxa keliya rasuulku tilmaamay inay guntamayso soomka wixii kale ee aan macno lahaynna inaan taagnaaday inaan har fadhiisantayana wuxu waxba kama jiraane oradoo hadhayso oo danahaaga qabsadha buud kitaabul aqdiyati wa shahaadaati halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa waa xugunnadii qadiyooyinkii xugunnadii iyo markhaatiyadii aqdiya waxa weeyaan waa doodihii oo la kala saaro o ilahay xukunkiisa lagu kala saaro wa an ixkum baynahum bima anzal allah ilahay baa yihi ku kala dhex xukun waxa ilahay soo dejiyey faxkum baynahum bilqis cadaalad ku xukun bale waidaa xakamtum bayna annaasi waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ilahay waxaa kaloo idin farayaa inaad haddaad dadka kala xukmaysaan cadaalad ku kala xukmaysaan cadaaladuna dee waa diinta ilaahay un wey meel kaloo cadaaladi ku jirta ma jirto waxaa kaloo rasuulku sala allau alay slam yidhi ijtahada alxaakim qofka uu xukumayaa markuu dadaalo fa akhta'a dibeedna uu gefo falahu ajr hal ajri buu leeyahay wa in asaaba falahu ajraan hadduu asiibana laba ajri buu leeyahay waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yihi dadka uu xukuma alqudaatu halaathu dadka uu xukuma waa saddex qaadiyaani fi nnaari wa qaadin fi ljanna laba naartay gelayaan midna jannadu gelaya fa ama aladii fi ljanna ka isagu jannada gelaya fa rajulun carafa alxaqa waqadaa bih waa ninka xaqa yaqaana islamarkaa kuna xukumaya waladaani fi nnaar labada naarta ku dhacayaana waxa weeye rajulun carafa alxaqa fajaara fi lxukm waa nin isagoo xaqii baranaya gees maray wa rajulun qadaa calaa jahl iyo nin uun iska cumaamatay oon isagu waxba ka garanayne isagu kala wada uun waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi ninka qaadige ee caadilkahay maalinta qiyaamaha wuxuu la kulmi xisaab aadiyada aada u adag ayuu la kulmaya inta loo yeedho dabeedna wuxuu tamanin inaanu weligiiba waxba kala xukmin walaa yejuus ma bannaana an yaliya alqadaa qadaha inuu inuu tawaliyu gacanta ku dhiga ma bannaana ilaa man istakmalat fiihi khamsu cashara khasla shan iyo toban xaaladood qofkay u buuxsameen ayuunbaa qaadi noqon kara alislaam waa inuu islaam yahay gaal wilaayadiisu ma bannaana walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maaya gaalada dadka muminiinta dushooda jid u yeeli maayo waalbuluuqu waalcaqlu waxaa kaloo la shardiyaa qaangaadh iyo caqli baa qaadigii loo shardiyaa hadduu waalan yahay uxufba yahay ama hadduu sabi yahay isagii baa mas-uul laga yahay isagu waxba mas-uul noqon maayo waalxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa addoonkii isna ma noqonayo qaadi maxaa yeelay dee saddexdanba sabiga iyo majnuunka iyo addoonkuba xukunkii naftooda ayaanay tawaliyin cid kalena xukunkiisa tawaliyi maayo wadukuuratu labnimo ayaa la shardiyaa ee iyadana islaantii qaadiyad ma noqonaysa lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaa qolo arrinkooda islaan u dhiibtay arrintana dee khal way keenaysaayo waxay keenaysaa dee go-aanno fara badan iyo arrimo fara badan in la qaato iyo dhibaatooyin fara badan inay ka yimaadaan dumarkiina taa uma habboona waalcadaalatu cadaalad ayaa la shardiyaa cadaaladana isagaa inoo sheegi doono sheekhu yacni qofka caadil la odhanayo shuruudda uu leeyahay wa macrifati axkaami alkitaabi wasunna qofkani waa inuu yaqaanaa axkaamta kitaabka iyo sunnaha kitaabka ilaah qur-aanka iyo sunnaha nebiga axkaamtooda waa inuu yaqaanaa waalijmaac waa inuu yaqaanaa ijmaaca waxay culimmada muslimiintu masalooyinka ay ku ijmaaceen ay ku kulmeen waa inuu yaqaanaa si aanu u khilaafin dee qadihiisa aanu ijmaac ummaddu leedahay aanu u gees marin walikhtilaaf ikhtilaafkana waa inuu yaqaanayo waxay culimmadu isku qabteen ijmaac waxay ku kulmeen waxay isku khilaafeen wa duruq ilijtihaad duruqda iyo waddooyinka ijtihaadku leeyahay ayadana waa inuu yaqaanaa duruqda lagu ijtihaado hadday tahay caamkii khaaskii mujmalkii mufasalkii naasikii iyo mansukh waxa layaaliya wixii o dhan waa inu kala wada saaraya oo axaadiisii waa qaybahoodii kala wada garanaya oo nusuusta waa qaybahooda kala wada garanaya waa darafin qayb waa inuu yaqaanaa min lisaan alcarab carabta carabkeedana waa inu wax ka yaqaanaa oo masalan luqadii iyo icraabtii iyo sarfigii iyo balaaqadii iyo waa inu wax ka fahmayaayo dee diintiiba carabi ku qoranaya haddaanu carabidiiba garanaynin isna qaadimo noqonayo waa darafan min lisaan alcarab waa inuu yaqaana wa tafsiiri kitaabillahi tacaala kitaabka ilaahay tafsiirkiisana waa inuu yaqaanaa macnaha mid walbana dee inuu baxri ku noqdo lama doonayo waa inuu markaa dee intii looga baahan yahayna uu ka yaqaanaa wixii uga hadhana uu ka kororsan karaa iyun baa looga jeedaa wa an yakuuna samiican waa inuu yahay mid wax maqlaya haddii uu yahay mid dhegala dee see loo maqashay inuu wuxu dhegaysanba wa basiiran waa inuu yahay mid wax arkaya haddii kalenu waxna arkaynin dee si wuxu xukumayaa ma jirto wa kaatiban waa inuu yahay mid wax qora marka taa iyada waxay dhahen waa calaa axadi wajhayno waa laga xoog badanya inuu kaatib karaanigaa yahay maxaa yele rasuulku dee umibuu ahaa isagana haddana dee qaadiga ummadda ugu sarreeya ahaa wa mustayqidan waa inuu yahay mid baraarugsan qof fahan iyo dhug leh oo baraarugsan waa inuu yahay dadka qaar iska waxaa jira ahbalahoo ama iska hurda ayaa jira kaasoo kalena waa inaanu ahayn hadalkuma miduu shan iyo lix jeer ugu dhacayo dee waa inaan qaadi laga dhigana mid wax fahmayo waa inuu yahay wa yustaxabu waxaa la suneeyaa an yanzila alqaadi qaadigu inuu dego fii wasati albaladi beledka dhexdiisa waa inuu degaa beledka waa inuu dhexdiisa degaa macnaha maxaa loo leeyahay dee si aanay ugu fogaanin dadkii oo aanay qolana ugu dhawaanin qolana uga fogaanin waa inuu bartamaha meel dadkao dham ay kasoo wada gaari karaan waa inuu degaa ila sigiiba cadaaladii u haya fii wasati ilbalad fii mawdicin meelna waa inuu degaa baarisin linnaas dadka wada muuqda meel yar oo jiqinjiqina ma ynaanu gelinin meel dadkao dhami u wada muuqdo layidhaha waqalkii qaadiga waynu degaa walaa xaajiba lahu duunahu dee waa inaanu samaysanin gaadhna waa inaanu samaysanin iyo mid dadka isaga hortaaga xale rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi man tawallaa shay-an min amri lmuslimiin qofka gacanta ku dhiga shay ka mid a arrimaha muslimiinta faxtajiba can xaajatihim wa faqiirihim baahidoodii iyo koodii baahnaaba dabeetana yidhaha dabadda iga igaga joojiya ixtajaba allahu duuna janna xaajati ilaahay baa iska xijaabayaa isagana marka dantiisa ayaa ilaahay iska xijaabayaa oo aanu u fulinaynin marka qofku mar haddii uu dadka muslimiinta arrin uu hayo waxaa laga maarmaan ah inay dadka oo dhammi ay wada gaari karaan iminka dadka mas-uuliyiinta hee gaarka haya mar telefonkooday kala dhigayaan mar telefoonkoodaba dadka u sheegi maayaan mar waxay odhanayaan qofkii weydiiyeba ma joogadhe qaar baana weydiinaya maalin la weydi war ninkii mas-uulka ahaan baa wuxuu leeyahay isagoo jooga kii wala yimaado ma joogo undhe bal beentaa ka warram aanu sheegayno maca daalik dadka muna wuu fadhiyaayoo wuu hayaa dantoodiibuu hayaayoo laga doonaya marka waxaa leeyahay haddii meesha ay saxme iyo dee ciriiriya ay jiraan oo kala joojiye unuu yahay kaa waa laysaga baahan yahay laakiin mid juud uu yidhaha wixii meesha soo taagaba ayaan loo baahnayn wa an laa yaqcuda waa inaanu u fadhiisan lilqadaa'i qadaha waa inaanu u fadhiisanin fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waa inaanu qadaha u fadhiisanin maxaa yeelay masaajidkii dee waxaa loogu talagalay ilaah in lagu xuso oo lagu tukado oo ayaa ayaa loogu talagalay midda labaad dee cid waliba waa imanaysaa dumarkii caadada lahaa kuwii yaryaraa kuwii waalaa gaalada cid waliba waa imanaysaa marka hadduu masaajidka udhex fadhiisto dee dadkaasoo dhan baan imanaynin midda labaad dee dadkii ayay tashwiishinaysaa marka waa in aanu masaajidka ka dhiganin wayusawi bayna alkhasmayn labada qofee doodaya wuxuu ku simayaa haddaba fii alaaati ashyaa saddex shay ayuu ku simayaa fi lmajlisi xagga makaano fadhiisiga walafdi xagga hadalka walaxdiyo xagga daymada wuu ku simayaa waxau sheekhu leeyahay waa inuu ku simaa dadka saddex shay waabay ka badinayaan culimmadu ilaa toddoba ayay leeyihiin waa inuu ku simaa kow fi lmajlis xagga majliska iyo meel fadhiisiga waa inuu ku simaa oo aanu midna odhan taagno midna u fadhiisinin waxay halkaa culimmadu yidhahan dee labada nin inay gaal iyo islaam kale yihiin mooyaane oo yaa la fadhiisinaya marka haddii soomaalida la yidhaha haddii gaal iyo islaam maxkamaysa ayamaa la fadhiisinaya waxa gaalkaa la fadhiisinaya laakiin waxaa kutubtiina leedahay ninka islaamkina fadhiisa kaasina halkaa iska taagnaado wallafdi xagga hadalka iyo dhegaysiga hadalka uu ka dhegaysanayo waa inuu ku simaa hadduu midna ka sii jeesto midna uu hadalka ka guro dee jawr baa imanaya waa inuu labadoodaba ka wada dhegaysta wallaxdi xagga daymada waa inuu ayadana ku simaa oonu midna eegin midna kasii jeesan waxaa kaloo ka mid a xagga usoo gelidda oon midkood midka kale ka soo horraysiin xagga isu taagga hadduu mid isu taaga midna iska fadhiyo iyadoo lafteedu jawr bay noqonaysa hadday salaamaan dee waa inuu labadaba ka wada celiyaan xagga weji furfurnaanta iyo waxa la yaaliyo waxaa maamuuska oo dhan waa inuu ku simaa ee aanu jawr ugu samaynin man ibtuliya bilqadaa'i bayna annaas haddii daaraqudni warinayo ayaa wuxuu aha qofka lagu imtixaano inuu qaadi u noqdo dadka dhexdooda falyacdil baynahum fii laxdihi wa ishaaratihi wa maqcadihi waa inuu ku simaa xagga eegmada xagga ishaarada xagga fadhiga walaa yarfac sawtahu calaa axadi alkhasmayni maa lam yarfac cala alaakhar waa inaanu midna ku qaylin midna ku yar la hadlin walaa yajuusu ma banaana an yaqbala alhadiyata hadiyadda inuu ka aqbalo min ahli camalihi dadka camalkiisa u ehelka waa inaanu hadiyad ka aqbalin masalan dadkii uu xukumayey intaa xukunkiisa iyo qadihiisa hoos imanayey waa inaanu mid ka mida hadiye ka aqbalin buu leeyahay maxaa imanaysa dee ninkii maanta xoogay ku dhiibay berita haddii uu isagoo cidis haystaan ku yimaado af waxuna xishooyin bay noqonaysaa dee waxay leeyihin qof hore dee ugu sii hadiyeyn jiray mooyaane oon intiina ka kordhinin oo iska saaxiib ahaayeen taasi way iska bannaantay bay idhaha weliba waxaa kaloo yidhaahdaan xataa markuu wax iibsanayo iyo arrimaana inuu iska wakiilaan macruuf ahayn samaysto ayaa wanaagsan bay yidhaahdeen maxaa yidhaha wakiilka macruufka laftiisa dee hoosta looga yarkiilaya ama isaguba hadduu iska dhex maro dee waa loo muxaabaad baa loo samaynaya wayajtanibu uu ka dheeraanayaa alqadaa'a xukunka fii cashrati mawaadica toban meelood ayuu iska ilaalinaya xukunka cinda alqadab markuu cadhaysan yahay waa inuu iska ilaaliyaa maxaa yeelay qof cadhooday macula baa la yidhio dee waxaa laga xukunkuba inuu dhaafo waljuucu waalcatash markuu gaajaysan yahay iyo markuu ooman yahay labadaba wuu iska ilaaliyaa maxaa yeelay dabeecaddiisi iyo caqligiisi ayaa labadaba dee bedelmaya wa shiddati shahwa markay shahwo darani hayso ayadana waa inuu ka dheeraadaa ee masalan nikaax iyo arrimaha uu doonayo والحزن والفرح المفرطين مثلا waxa iyo farax ama murugo mufridayna xad gudubsan ilma ka dhintay cid baa ka dhimatay wax weyn buu helay aad buu faraxsan yahay talafdeed waa inuu iska ilaaliyo xunka wa inda al marad marka uu xanuunsanayo ayadana waa inuu iska ilaaliyo ka dheerada xunka wa mudaafacati al akhbathayn labada xun markuu dafcinayo kaadida iyo saxarada haday hayaan waa inuu iska ilaaliyo xunka wa qalabati nu'as lulmadu markay hayso wa shiddati alxarri waalbard marka kulayl iyo qabow darani ay jireen waa inuu iska ilaaliyaa macnaha tobankan meelood ee sheekhu uu leeyahay waa inuu iska ilaaliyaa wallahu aclam